bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa guddiga xubnihiisa halkan fadhiya sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka guddiga sheekh aadan haddana noo ah kusimaha ee guddiga gudoomiyihiisa waa mahadsan yahay faahfaahintii guud waa idin siiyey aniguna waxaan rabaa hadda inaan idiin sheego waxaa caado noo ahayd in dadka shakhsiyaadka iyo muxuu ahaayey ururada iyo kooxaha kala duwan oo tabarcaadka usoo dhibay istaalka inaan mar walba u mahad celino uga mahad celino dhaqaalaha ay noo soo diraan sidoo kale waxaan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo meesha hawshu noo marayso maadaama hawshaan ay tahay hawl laisla leeyahay oo laga wada qayb qaatay inta aan muxuu ahaaye aan idiin faahfaahin waxaan rabaa guud ahaan inaan idiin sheego guddiga iyagu sidiisa wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb waxay fadhidaa waa qaybtan hadda idinla joogto oo magaalada gaalkacyo oo ah saldhiggii istaalka oo mar walba muxuu ahaaye xogta idin siisa guddiga xubno ka midun waxay joogaan magaalo madaxda ganacsiga ee boosaaso iyaguna waxa weeyaan dhinacii dhaqaalaha oo looga baahnaa halkaas isbitaalka tabarcaadkiisa ayay halkaas ka aruuriyaan waxaan rabnaa inaan idiin sheegno lacagtiina soo gaartay ilaa dabaadigii bishii novembar iyo december oo aan rabna inaan u mahad celino shakhsiyaadkii soo diray sidoo kale waxaan rabnaa inaan idiin sheegno shirkadaha ee wejiga labaad soo gudbiyey qandaraasyadoodii magacyadooda oo aanu sida guddoomiyuhu idiin sheegay aan rabno february marka hawsha la bilaabaya inta u dhaxaysa in la dhammaystiro qandaraasyadoodii iyo muxuu ahaa xilligii tandarkooda la furi lahaa waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inuu iyadana soo dhammaystirmay guddigii qandaraaskaasi laftirkiisa hawshiisa ku shaqo lahaa oo ka kooban qaybaha bulshada waxaan rabaa inaan ku hormaro lacagihii la soo diray dabaadigii bishii novembar ilaa bishii disembar bishii disembar dhammaadkeedii waxaan lacag ka helay gabar la yidhaahdo xaliimo xirse shirwac oo gaalkacyo joogta sida aan hore idinkugu sheegnayba tabarucaadku waa shaksi iyo koox intaba boqol dollar bay soo dirtay xaliimo way mahadsan tahay waxaa kale oo iyadana lacag soo dirtay gabar norway ka soo dirtay oo la yidhaahdo ama gabdho kooxah oo soo wada diray oo la yidhaahdo magaalada askar ka soo diray ee norway waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan kun shan boqol iyo konton gabdhahaas reer askar waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana soo gaartay lacag ka timid jaaliyadda soomaaliyeed ee riyaad sacuudi arabiya iyadana aad baan ugu mahad celinaynaa jaaliyaddaas waxaa weeye lacagtoodu ay dhan tahay laba kun toddoba boqol iyo soddon iyo labo waxaa lacag naga soo gaadhay jaaliyadda maalmo ee sweden bay naga soo gaartay saddex kun toddoba boqol labaatan iyo toddoba jaaliyaddaas aad baan ugu mahad celinaynaa jaaliyadda melbourne australia ayaa lacag naga soo gaadhay toddobiyo toban kun ah runtii waa lacag badan aad baan jaaliyadda ugu mahad celinaynaa muxuu ahaayey hawshana weli way sii socotaa waxaa kale oo iyadana aan u mahad celinaynaa jaaliyadda puntland ee daarusalaam lacag naga soo gaartay oo ah lix kun boqol iyo konton jaaliyaddaas aad baan daarusalaam ugu mahad celinaynaa waxaa shaksi naga soo gaartay lacag muxuu ahaa nin la yidhaahdo cabdicasiis maxamed geele lacagtaas london baa laga soo diray shaksi weeye laba boqol oo dollar bay ahayd cabdicasiis waa mahadsan tahay bisha cas iyo unisef dayactirka v c t-ga ayay ka qayb qaateen laba kun sagaal boqol sagaashan iyo toddoba ayay lacagtaasna soo gaartay waxaa lacag iyadana naga soo gaartay gabar muxuu ahay reer gaalkacyo ah oo la yidhaahdo khadiijo cilmi mataan boqol dollar bay dhiibtay xaliimo soofo faarax bare oo london u k ah shan boqol oo dollar bay noo soo didhay xaliimo waad mahadsan tahay jaaliyadda puntland ee china ayaa waxaa naga soo gaaray laba kun way mahadsan yihiin meel fog bay lacagtaas ka soo direen jaaliyadda ottawa canada ayaa iyadana lacag soo dirtay waxaa soo wakiisheen oo lacagtaas soo diray cabdirsaaq faarax koorad saddex kun toddoba boqol iyo labaatan bay ahayd waxaa bishii december iyadana lacagahana soo gaaray ka mid ahaa jaaliyadda reer virginia ee u s a muxuu ahay nin waxaa soo diray lacagta la yiraahdo muxuu ahay maxamed ismaaciil cosmaan afar kun iyo boqol bay ahayd reer virginia waa mahadsantihiin jaaliyadda southom u k iyaduna aad bay u mahadsan yihiin kun iyo shan boqol iyo konton baa naga soo gaartay jaaliyadda puntland ee nairobi oo ay muxuu ahaayey rag iyo dumarba isugu jira waxaan rabaa inaan aada si gaar ugu mahadceliyo raggii soo diray lacagtatna soo gaarsiiyey oo ahaa maxamed sheekh cismaan geeswalac iyo handule sidoo kale laaa lacagtaas iyaguna xoog saaray oo soo diray oo soo ururiyey gabdhaha nairobi ay ka mid tahay maran cabdulle cali holan iyo xaawo gardow ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa lacag labaatan kun ayna soo gaarsiiyeen sufyaan yuusuf guduud gudow boqol dollar buu soo gaarsiiyey guddiga waa mahadsan yahay gabar la yidhaahdo sterlin yuusuf maxamed oo sweden ah iyo gabdho kale oo iyaduna jaaliyadeedii asxaabteeda waxayna soo gaarsiiyeen lacag dhan kun dollar sterlin waa mahadsantihiin gabdhaha u k ay ka mid yihiin asiile jaamac sacdiyo cali nadiifo faarax iyo faadime axmed lacag sagaal boqol iyo lixdan isku soo dardareen aad baa gabdhahaas u mahadsan yihiin muxuu ahaaye xuseen cabdulla muuse nin la yiraahdo ayaa waxaa isagana na soo gaarsiiyey lacag dhan saddex kun boqol sagaashan iyo saddex wuu maqna maqlayaa xuseen cabdulla muuse iyo muxuu ahaaye intii la soo kaalmaysay wuu mahadsan yahay abshiro ismaaciil muuse ayaa iyadana lacagna soo gaarsiiyey saddex boqol afartan iyo lix ah abshiro aad baa umahadsan tahay khayr maxamed jaamac gaalkacyo ayaa lacagtaas naga soo gaadha waa labaatan dollar waa shaksi aad baan si gaara ugu mahadcelinayaa waxaa jirta lacag ay soo direen muxuu ahaayey gabdhaha reer cabdulla faarax ee gaalkacyo jooga waa reer weeye way mahadsan yihiin toddoba boqol oo dollar bay isku soo dardareen waa reer gaalkacyo waa gabdhaha reer cabdulla faarax iyagana waa ku mahadsan yihiin jaaliyadda norway waxaa naga soo gaadhay maalmihiina soo dhaafay lacbo lacagood lacag waxaa weeye lix kun boqol toddobaatan iyo afar waxaa soo diray guddoomiyihii jaaliyadda xirsi gaaciro waxaa kaloo u mahadcelinayaa shakhsiyaadkii ee gacanta ka geystay oo ay ka mid yihiin muxuu ahaayey ninka la yiraahdo maxamed xuushe xuunshe aadan muxuu ahaay raago aadan madoobe maxamuud calimaad halkaasna aad baan ugu mahadcelinaynaa lacagtaas waana soo gaartay jaaliyadda norway aad baa umahadsantihiin isla norway waxaa naga soo gaadhay lacag laba kun ah waxaa soo diray soomaali puntland diaspora union baa soo diray oo norway iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan idiin sheego guud ahaan muxuu ahaaye lacagtaas na soo gaartay totalkeedu wuxuu ahaa laba boqol labaatan iyo lix shan boqol soddon iyo afar saan idiin sheegnay wejigii hore dayactirka ayaa waxaa nagaga baxay lixdan iyo sagaal kun ee toddoba boqol soddon iyo afar waxaa hadda noo yaala boqol konton iyo lix kun oo kaashoo hadda bangiga noogu jira iyo lacagta aan muxuu ahay guddigayga boosaaso ka sugayno oo adigu aan ku qiyaasanay ilaa laba boqol oo kun inaan halkaas kasoo heli doono sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa maadaama wejigii aad cuslaa uu bilaabanayo hadda howl noo bilaabatay haddan waxaan idinka rajeynaynaa tabaruci ugu weynaa waad garan kartaan shirkadaha iyo muxuu ahay qandaraaska ay ku dhisi doonaan intuu leeyahay waxaan rabaa inaan idiin sheego shirkadaha soo gudbiyey qandaraas noo soo gudbiyey codsiyadooda oo guddiga soo gaaray waxaa ka mid ah shirkadda uu leeyahay injineer fiyoore oo dukumentigiisii oo dhammaystira noo soo diray waxaan kale oo ka haynaa dukumentigiisii shirkad kale oo la yidhaahdo doof construction waxaan ka haynaa isagana dokumentigiisii oo software ah oo aan muxuu ahaaye noo yaala iyadana engineer janagala construction waxaan haynaa shirkad kale oo la yihahdo redco construction company waxaan kaloo haynaa oo jira nin tarki ah oo magaciisa la yidhaahdo dalkifli ninkaas wuxuu si tabarucaad ah oo free ah noogu ballan qaaday inuu naqshad noo keeno design reer turki weeye laakiin wuxuu rabaa inuu naqshad noo keeno si free a noogu keeno aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale oo rabnaa inaan idiin sheegno guddigu waxay ku talagaleen in ay bishan janary ilaa iyo bilowga ee february in muxuu ahaayey shirkadahaas keensaday codsiyadooda la kala saaro oo muxuu ahaye la furo muxuu ahaayey codsigoodii la furo ee, guddigu wuxuu u ballan qaaday waxa uu u sameeyey ee, inay hawshaas dhammaystiraan guddi ka kooban ee, koob iyo toban xubnood oo isugu jira ee, xirfadlayaal ah dhakhaatiir isugu jira qaybaha ee, kala duwan ee bulshada ay ka mid tahay culimmada ganacsatadu ka mid tahay haweenku ka mid yihiin injineero xirfadle ay ka mid yihiin maamulka gobolku ka mid yahay guddigaas ayaa waxaa loogu talagalay inay dhammaystiraan ee, bilowga ilaa iyo february ee, muxuu ahaayey furida qandaraasyadaas kadibna hawsha waxay rasmi u bilaaban doontaa إن شاء الله بش فبراير سنة كان لبكون يتدبيتون إن شاء الله وحنا نوبلنا وحواي إن التبرعات كني ماشي إني كسي ودان جد جنا وحي سيدي هراء بلن قاعدين با إن أي معركتي حوج وجبذن جليان سي إسبيتال كاسور بسم الله waxaan aad iyo aad uga mahad celinaya xubnaha guddiga oo runtii xoog badan iyo maskax badan iyo wakhtigooda geliyey ee sidii hawshaas ay u miro dhali lahayd sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guud ahaan dadka reer puntland iyo dad kaloo soomaali oo runtii ka qayb qaatay maadaama isbitaalkanu yahay isbitaalka guud oo gacan siiya ee, dadka soomaaliyeed oo dhan ee, muxuu ahaayey daweeya iyagana waa u mahad celinaya waxaan idin leeyahay hawsha culayskeeda hadduu bilowday ee, yaanan kala fogaan waa mahadsantii